إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho xarun ganacsi oo dad soomaali ah ay leeyihiin oo ku taalla waddanka koonfur afrika ayaa la soo warinayaa in la boobay munaasabad maamuus u ahayd arday ka qalinjibisay dugsiga sare ee ibnu cabbaas ayaa ka dhacday xarunta iskuulka oo ku taalla degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa ka hadlay hadalkii dhowaan ka soo yeray kenya ee ahaa in wax wada shaqayn ah ay ka waayeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka n f d ee gumaysiga ay ku haysato munaasabad dowlad diini ah loogu soo xiraya odayaasha beesha tunne qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah baayi bakool ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayadaasi intaas dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon isagoo faahfaahsanne goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahin warkaas ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan dabkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana geystay khasaare hantiyeed ayna ku dhaawacmeen saddex ruux ayaa waxa uu ka kacay isgoyska balaagsi ee magaalada muqdisho dabka ayaa baabi'iyey ilaa afar goobood oo ahaa xarumo ganacsi kuwaasoo ku yiilay isgoyska balaagsi ee magaalada muqdisho haweeney ka mid ah milkiilayaasha xarumahaas ganacsi oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay khasaaraha uu dabku geystay ilmo agoonaa laga biili jiray haddii ay ku dhistaan ma haystaan waxba ma haystaan ii kariya sonkoray qabtaa gabadha uweyna waa gabadha meesha taagan hadda ilaahay subxaana wa tacaala isagaan caawinka sugaynaa xoolahaan ku shaqaynaya xooladdaynay ahaayeen waxaa dukumiintiga gubtay ahaayeen ma fahante ilaahay aa awoodda iska leh dukumiintiyada gubta waxaa weeye lix iyo toban dukumiinti oo afar tahay labalabo labaatan dukumiinti ayga gubatay khasnadii waa taasee soo orag wax ku jira malaha maantana dhul aad tagtid oo maxay ahayd aad dhihi kartid maxay ahayd anaa iskale malaha dukumiinti waa aad ogtahay dhul waxaa lagu kala yeeshaa dukumiinti midkaa deganta ahi aa lagugu soo weerarayaa aniga haddaan joogi lahay khasnada dukumiintigu ku jiro iyo lacagta waan la bixi lahay maba aana jooginba markiiyaan tegay intaan soo cararayana waxaan u imid meeshii oo ekeb eber eber oo wax yaalla aan la arkin wixii islaam oo gacan noo geysa kale ah noo geysteen sidoo kale qaar ka mida dadka iskale xarumaha gubtay ayaa ka warramay khasaaraha soo gaaray horta markaa la fiiriyo khaasatan meeshaanta taaganahay golac saaidu ka baxay markaan arkana waxaa la yidhi si la sheegaayey waxay ka kacday booyaddaaldhay laakiin aniga bateriyada hur ayaan argnay oo saameyn guryaha dhan isla qabtay afartaan guri hadda arkaysiin dad danyara oo agoomana oo guryaha hadda maanta gubtay oo xoolahood baaba'ay oo u badnaayeen maanta khasaarada oo siiba dukumentiyo badan oo guryaha ah meesha ku baaba'ay shay maanta dhar iska beddelaan xataa ma haystaa ilmuhu bannaankay taagan yihin khasaaro waxaan arkay saddex dhaawaca oo laba saalin tahay qofaa u darnaa garaabtu ahaa waxaa iga sii dar hantidan badan oo aan arkaya shidaal u badan yahay oo wuxuu u badan yahay dukumentiyada hadda maanta gabadhu meel u raaca hadda booskeeda maanta ma taqaan waayo dhulkii hoolihii ku raadsan lahayd ayaa ka gubtay hadda sidaa u jeeda aniga gacmeeyga ani dhan waa madoowaay waxa waaye waxaanu madoowayna waxay maamo soomaaliyeed oo meeshaas wax dukumiinti ugu jira u raadinayey ilaahay doo idmaayna dukumiintigii markaa sanduuqii oo soo baxshay oo dukumiintii sanduuqii la jibiyey haddii dukumiintiyaasha la fiiriyo waxay noqdeen budo waayo sababtaa debkiyaa gubay alxamdulilah iyadana ilaahay bay ku aqoonsatay ilaahay yaa shalay siiyey maantana ilahay baa ka ceshta alxamdulilah laba maalmood ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale dab xoogan uu kaga kacay suuqa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo uu ka dhashay khasaare hantiyeedoo xooggan xarun ganacsi oo dad soomaaliah ay leeyihiin oo ku taala waddanka koonfur afrika ayaa lagu soo warramayaa in la boobay faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo gudbinaya mahad cubayd xarun weyn oo ganacsi oo ay leeyihiin dad soomaali ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay boob u geystay kooxo burcad koonfur afrikaan ah xaruntan ganacsi oo ku taalla magaalada johannesburg oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku kordheen beegsiga soomaalida ayaan waxba looga tegin sawirro laga soo qaaday goobta ayaa waxaa laga dheehanayaa iyadoo rag iyo dumar u dhashay waddankaas ay farqaha ka buuxsanayaan iyagoo faraxsan alaabaha iyo lacagaha halka qaar kalena ay dhabarka ku qaadayaan agabyada waaweyn qaar ka mid ah ganacsatada ayaa cabasho la xiriirta boobka loo geestay u diray dowladda koonfur afrika balse jawaabka ma aanay helin waxaana aada u sii kordhay walwalka soomaalida cabdirasaaq maxamed axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida ee koonfur afrika ee cabashada ka ah boobka waxaana uu xusay in la qaatay dhammaan wixii uu iibsan jiray kadib markii lasoo weeraray halka ay xarunta ganacsi ku taallay waxaa u badan dadka madowga ah oo aaminsan in dadka ajaanibta ah ay halis ku yihiin dhaqaalahooda taasoo keenaysa inay boobaan ama dilaan ganacsatada soomaalida ah ganacsatadu waxay bilaabeen inay ka qaxaan deegaanadaas waana kan midkood oo saxaafadda la hadlay ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee degan tuulada la dhaho suweeta magaalada johannesburg dhowrkan beriba waxaana haysatay cabsi dadka madowga ah ayna leeyihiin waa idin goobaynaa yaan idin goobaynaa ay leeyihiin oo ah maalinta la dhaho youth day oo maalin ay fasaxaho waxaa weye shaqooyinkai waxaas ay ka nasanayaan ah marka sidaas awgeed waan cabsannay waan iska soo rarannay ganacsigii intiisa badneed ilaa shalay ilaa xalay maantay dukaamada intoodii badneed waa la soo raray ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatadu intaas ay nooga ekaato oo wax dhibahoo kale uusanna soo gaarin meeshaasaa alaabtii intii badneed hadda aan isugu keennay sanadkan labada kun kow iyo labaatanka waxaa dalkaas lagu dilay dad soomaali ah oo ay tiradoodu gaarayso toban ruux iyadoo dhibaatooyinka ugu badan ay dhaceen abriil iyo may dalka koonfur afrika ayaa ka mid ah waddamada lagu dilo soomaalida dadka soomaaliyeed ayaa waxaa dhaqaalihii waddankooda iyo ilihiiba la wareegay shisheeye iyadoo intoodii maciin biday waddamadaasna ay la kulmayaan gumaad iyo dhac ciidamada dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho waa qaar ka mid ah ehelada arday ay sheegeen inay toogteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo aad ugu caddeeyey falkaas ay geysteen ciidamada mid ka mid ah ardaydaas oo booqasho u yimid magaalada muqdisho ayaa waxaa si bareer ah u toogtay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona ilaa iyo hadda aanan la helin sabab loo dilay ehelada mid ka mid ah ardaydaas oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in wiilkooda ay dileen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaana haramcad iyagoona caddeeyey in si xaqdarro ah loo dilay axmed mukhtaar caab aawjey waxnya oo lagu dili magaalada xamar oo bisha soon toban toban jeer lagu dili wax dhib leh ma wadano unugii gacanka xag daran dishi gacanta ciidamadii haramcadaana soo gaartay wiil labaatan jir ay naga dileen maadaama la deli ilaa hadde iyo maxkamaddii warbixintii hakabati walnananka micnaha taliixi booliska oranka qobana een aadan ku xogna safaylaan ku xogna micnaha dhaqsi in wallanka qobdoon baahana maadaama micnaha markasta gacan noo gar daran arrinteeda micnaha wallanka qobdaan ninkaan la deli oo unoo dhaladi haddii wallanka qoban micnaha sawir shay arag ay tahan ee gacanka xaq daran ay dishay asigoo shacab ah ciidamada haramcad ay toogteen ciidamada dowladda federaalka ayaa tacadiyo kala duwan u geysto bulshada ku nool magaalada muqdisho kuwaas oo ay kula kacaan xadgudubyo nooc weliba leh munaasabad maamuus u ahayd arday ka qalinjibisay dugsiga sare ee ibnu cabbaas ayaa ka dhacday xarunta iskuulka oo ku taalla degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka تفاصيل وركاس كو أدنا وحا إنو سو أبو بكر إبراهيم جدي تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya waxaa dhowaan ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jebinayeen arday wax ka baranaysay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee ibnu cabbaas munaasabadda u ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimmo waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu horeeyay waaliga jubbooyinka a-sheekh moxamed abu cabdallah intii ay socotay xafladda waxaa goobta laga jeediyey kelimaad bogaadin ah oo ku socda bahda waxbarashada iyadoona si gaar ah loo bidhaamiyey dowrka hagarla-aanta ah ee uu macadka ibnu cabbaas ka ciyaarayo soo saaridda arday waxtar u leh bulshada muslimka ah ugu horeyn waxaa munaasabadda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka allah ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay maamulaha macadka ibnu cabbaas wuxuuna soo bandhigay qaybo ka mida macluumaad ku saabsan iskuulka iskuulka ibnu cabbaas fasal oo dugsiga sare ayaa ka qalinjibisay fasalkaas inaan sagootinno gabdhihii wiilalba leh ayaan hortaannu idinku yeernay waxaa kale munaasabada ay tahay sannad daraasiga oo cusub inaannu bilaabanayno ayay calaamad u tahay marka waxaan idin sheegayaa iskuulka kan waxaa la asaasay kun afar boqol iyo soddonkii waxaana ka soo qalinjibisay afar dafcadood oo meeshay ku qoran tahay oo dugsi sare ah iyo hal qiib oo dibloom ah waxaa dhanka kale bandhig aqooneed cajiiba sameeyey qaar ka mida ardayda ibnu cabbaas اسمحوا لي أن نلقي على مسامعكم موضوعا حول مكانة العلم والعلماء أيها الحفل الكرام أولا اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم ويستقيم به دينكم وتستنير به قلوبكم وتصلح به دنياكم وآخرتكم لأن العلم نور تزول به الشبهات وتستقيم به الأعمال فإن العمل بلا علم ضلال ووبال فارفعوا أيديكم عن إخواننا المسلمين في فلسطين يا أيها الصم الذين ملأوا آذانهم خطبا وطينا نحن لا نذبح أطفالا ولا نسرق آثارا قديما سيعود الحق إلى أهله وستندمون على فعلتكم الشنيعة فارفعوا أيديكم عن أمتنا المسلمة في فلسطين dadkii goobta ka hadlay waxaa sidoo kale ka mida ugaasbiyaya oo ka mida waxgaradka soomaaliyeed waxaan u mahadinaynaa ma- maamulka ama macalimiinta ee madarasan ibnu cabbaas iyaguna wakhti iyo juhdi badan ku bixiyey marar badanna noo yeeray xafladastaan oo kale ikhtaam ah waxaanu ka soo qayb gallay haddana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin jiilka aad soo saaraysaan waxyaabaha dadka la barayaan in culumtii sharciga taana waa ku mahadsantihiin waalidiintii ilmahan dhalay iyagana wakhti ku bixiyey iyagana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin sheekh moxamed abu cabdallah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday muhiimadda waxbarashada ubadka waxaan kaloo u mahadnaqayaa ardayda wax ka barata madarasada ibnu cabbaas qaybtooda dugsiga hoose dhexe iyo qaybta dugsiga saraba dhammaan markaa ardaydii muddadaas oo dhan u sabraysay ee waxbarashada maantayna gaaray heer dugsigii sare ay ka baxeen haddana u diyaara waxbarasho caaliya ama jaamacada ama macaahid sarsare waxaan leeyahay hanii'an lakum waad guulaysateen waadna sabarteen meel fiicanna waad gaarteen waxaan kaloo u mahadnaqayaa waalidiinta iyo guddiga madarasada ibnu cabbaas oo ayaguna juhdi iyo dadaal dheeraada sameeyey ardadoodana waxbarashada kula tabantaabiyey intaasna la daba joogay inay wax bartaan waalidkaasna waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo dadaalka aad ku dadaasheen ilmihiinna inay wax bartaan intaan soo haleelinna waxaan leeyahay ku dadaala ilmihiinna inay wax idiin bartaan dugsiga sare ee hadda ibnu cabbaas ee ardadu ay ka qalinjebisay waxaa la odhan karaa waa madarasada ugu tayada badan wilaayada jubbooyinka madaarista ka furan waa madarasada ugu tayada badan mar qiimayn la sameeyey sharaftaasna waxay u soo laabanaysaa maamulka iyo macallimiinta madarasada ibnu cabbaas inaad ka faa'iidaysataan fursaddaas qaaliga ugu dambayn maamulaha macadka ibnu cabbaas ayaa ku dhawaaqay magacyada ardaydii galay kaalmaha hore ee imtixaanka iyadoona la guddoonsiiyey abaalmarinno qaali ah oo ay ka mid yihiin dahab iyo lacag dollar ah oo lagu dhiiragelinayay ardayda waxaana lagu hormarayaa dahabka iyo doolarka waxaana noo qiiminayaa ardayda kala siinaya waaliga jazaahu llahu khayran shahaadooyinna way leeyihiin kuwa khariijiinta ah gobdhaha qalanjibiyey oo dahabka qaadanayo waxaa kaalinta koowaad galay umayma cayduruus yuunis ibraahiim jazaaka illaahu khayran ilaahay ha ku aba- ha ku barakeeyo umayma waxay heshay dahab oo gaarayo lix garaam iyo shahaadadeeda oo dugsiga sare ah wata shahaadada maa sha allah waxaa ku xiga kaalinta maxamed nuur cali abshirow wuxuu leeyahay maxamed nuur wawiire ee laba boqol oo doolar ishaadadiisa soo dhowo maxamed nuur waxaa ku xiga gabadha la yidhaahdo farxiyo abubakar cabdilatiif waxay heshay farxiyo afar garaam oo dahab ah iyo shahaadadeeda oo sanawiga ah ayay iyadana qaadanaysaa maxadka ibnu cabaas ayaa ka mid ah madaarista ugu wakhtiga dheer ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya waxaana la aasaasay sannadii kun afar boqol iyo soddonkii hijriyada iyadoona tan iyo xilligaas ay ka qalin fuleen afar dufcadood oo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare من المعارف والهدى في كل عام عندهم أمل جديد وتفاءلوا بالخير في مستقبل يعلو بأمتنا كماضينا المجيد odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka hadlay hadalkii dhowaan ka soo yeeray kenya ee ahaa in wax wada shaqayn ah ay ka waayeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka n f d ee gumaysiga ay ku haysato tafaasiil warkaas ku aadan waxaa inoo haya maxamed amiin nabadon cabdulaahi ansaari oo ah afhayeenka odayaasha gobolka gado ayaa mar uu ka hadlayey hadalkii dhowaan ka soo yeeray dowladda kenya ay ahaa in wax wada shaqayn ah ay ka waayeen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka n f d ee ay kenya xooga ku haysato ayaa waxa uu tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay in dadka muslimiinta ay go-aan ku gaareen inaysan kenya ku garabsiinin la dagaalanka diinta islaamka iyo ehelkeeda maadaama ay dadka muslimiinta garowsadeen dhibaatada iyo natiijada ka dhalanaysa kenya oo lagu garabsiiyo la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab waxaa maanta shalay iyo waxaa soo noqnoqonayo gaalada warka ay daynaysa ilaa dadkii soomaali soomaalida ahaa oo muslimka ahaa oo kenya deganaa waa nala shaqayn waayeen waa nala shaqayn waayeen halka ay nagala shaqayn lahaayeenna waxay la shaqaynayeen oo u dhuundaloonaan xarakatu shabaab almujaahidiin taas waa bifadlillaahi wa karamihi wa cadamihi wey raggii daalanaa marun bay diidi keenada dooxii naga qallalayna marun waa daadka soo rogi deeqii ilaahay marbuu soo dabaaldegi adeer dadka kane asal waa dad muslimiin ah waana dad aabbayaashood iyo awowayaashood jihaadiyiin ahaayeen waa dad ku abtirsado jacfar bin abi daalib iyo khaalid bin waliid iyo cumar binu khadaab dad ku abtirsada weeye waa dad axmed guray ku abtirsado oo sayid maxamed cabdilla xasan ku abtirsado oo sheekh xasan barsane iyo sheekh bashiir ku abtirsada weeye ma aha dad soo orday sidoo kale nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu baaq u diray dadka weli aaminsan in kenya ay wax faa'iidaa u hayso isagoona dhinaca kale xusuusiyey bulshada muslimiinta ah ee ku nool dhulka n f d ee gumaysiga kenya ku hoos jira dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen muddadii ay ku hoos jireen gumaysiga kenya dadka weli u haysta inay dadkan dad yihiin oy maaragtaa nasri iyo naruura u hayaanna waxaan leenahay kenya nafteedana wax uma haysa adinkana wax idiinma hayso ubadkiinni iyo aabbayaashiinbay laysa gabdhihiinni bay sharaftoodii ku ciyaarta kuwa weli u hadlahayow dadkiinna soo raaca ilaahayna u toobad keena baan leenahay gafuur culuska kenya ah markay guruuf gulufka soo qaaday gurigaan lahayn iyo hamiday halkay gogasha noo taallay guutooyinkay wadeen markii gamaska loo taagay guuldarro iyo ciil miyaa garabka loo saaray buuri waxaan leeyahay dadka muslimiinta sheeganayoo weli gaalada la socdow toobad keena oo soo noqdaan mar kale ku celinhayaa iyo mar kale iyo mar kale hadalka nabadoon ansaari oo ah afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada gado ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dowladda kenya ay sheegtay in wax wada shaqayn ah ay ka weysay dadka ku nool dhulka n f d taa beddelkeedana ay doorbideen inay la shaqeeyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkaan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina munaasabad dowlad diini ah loogu soo xiraya odayaasha beesha tunni qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayadaasi maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya munaasabad lagu soo afmeerayey doolo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa loo soo gabagabeeyey nuqobada beesha tuni ee dega wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool dowladan sharciga ah oo ay soo diyaariyeen maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay ayaa waxay ka dhacday deegaanka doodaale oo dhowr kilomitir u jirta degmada buulafulay qaar ka mid ah nuqubada beesha tuni oo loo soo xiray dowladda ayaa ka hadlay dowladan loo qabtay iyo waxa ay daarneyd cali samow kabiir deegaanka aan joogo doodale deegaanka may ku qaadanay dooro oo isbuu socotay ee doodale antaasayaa ka qaadani eedi eedaan ka faa'iidni eedaan ku mahadsanto walaayada oo araday buulufulay dacwadi yaa ku qaadani oo faa'iida ah suubow cali yarow maa jooga eh, deegaanka doodolo ayaa joogaa alxamdulilaah walaayada mahad iskale dacwada adeerada intii islaam eh, dacwada bugadi ayaa aan ka mahadayaan ilaahay ka abaalmariyey ununa asaan alnoosii adeerada dooradaasaa cisbuu wedni yaa aan fadhiyni haddana weli may ka odsadaan dooro badanoo nuqubada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa la siiyaa dowlaad sharci ah iyagoona ka faa'iida waxyaabo badan oo ku saabsan sida ay u dhaqmi jireen nuqubadii iyaga ka horreysay ee xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay